barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan idil ahaantiinba waa khamiis bisha mey waa afar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idin haynana barnaamijka oad ku dhegaysan doontaan maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada qaar ee ku dhaqan magaalada nairobi oo ay ku eedeynayaan gabdhaha qaar ee nairobi in iyagu aysan u soo jeedin oo ay ku mashquulsan yihiin dhinaca internetka islamar ahaantaasina ay la haasaawaan rag ka fog
maanta gabar la shukaansada anugu ma arkaba internet iyo balaayo unbay habeenka idal ku jiraan guriga unbay ku mashquulsan yihiin internetkaas unbaa habeenka dhan la fiirini waxa weeye nin baasoo meel u jira la garanayn unbay la hadlaan aniga waxaan nala hadlaan ma garan laanahayba sidoo kalena hablihii ayaa iyaguna sheegay in aanay wakhti u hayn sheeko keliya oo ay internetka la socdaan macluumaad badan sida isqurxinta cunto karinta iyo xidhiidhka asxaabtooda iyo heladooda inta badanna ay hawsha guriga ku mashquulsan yihiin habluhu jaanis badan male gurigiiba ka shaqaynaysaa macquulba yacni inayna qaarkood dhayli u gelin oo isbuucii wan dhey ay galaan ha hal mar ay galaan zaa'id baan u xiiseeya wanna galaan dhanka cunto kariskoo kale dhanka isqurxintoo kale webab iyo beages oo dhan oo ka hadlaya ama lagaga sheekeynaya ayaa jirta meelahaasoo dhan falanqayntaas lagaga bixinayo say horumarkayga ay ugu dhista maadaama inan baan ahay
inta uu barnaamijka socdo waxaan sidoo kale meesha ka marnay dhinacii heesaha
qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba hankan kugu soo
codkaas maxamed axmed ciro bakaal la goordhow ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiise badan ayaa idinku soo maqan marka hore waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
agaasimaha hay-adda f b i eda james comi ayaa arbacadii sheegay inay yara dhibayso in loo maleeyo in hay-addiisu ay saameyn ku yeelatay guushii doorasho ee madaxweyne trump kadib markii uu dib u furay baaritaanadii lagu hayay qofkii la tartamayey trump ee hillary clinton ka hor maalmo uun doorashada comi ayaa guddi sanadka ka tirsan u sheegay in uu abaabulay baaritaanada cusub oo lagu sameynayo sida ay ula tacaamushay clinton warbixinno xasaasi ahaa oo ay u isticmaashay imeilkeeda gaarka ah xilligii ay ahayd xogiyihii arrimaha dibadda ee maraykanka baaritaanadaasi ayaa dib usoo cusboonaaday waxaana ay yimaadeen bilo un kadib markii f b i-du ay ku caddaysay clinton inaysan samayn wax khalad ah
murashaxiinta doorashada madaxtinimada dalka faransiiska ee kala ah marin leben iyo emmanuel macon ayaa xalay isku waajahay dood aada u kululayd oo socotay laba saacadood oo si toosa looga daawanayay telefishinada doodda ayaa dhacday laba maalmood ka hor inta aan labada murashax isku waajahin wareegga labaad uguna dambeeya ee doorashada madaxtinimada dalka faransiiska leben oo ka socota xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ayaa ku tilmaantay marcon nin aanan naxariis lahayn oo hantigoosad ah waxa kale oo ay ku sifaysay in ay daciif tahay siyaasaddiisa dhinaca argagixisada duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan jamaal waa tahay ismaaciiloo markana qodobada kale aan dhegeystayaasha u hayno haddaanu gudagalno dhallinyarada soomaalida ayaa muddooyinkan dambe waxa ay aada ugu mashquulsan yihiin isticmaalka internetka dad badan ayaa waxa ay sheegaan in ay wax ka faa'iidaan isticmaalkaasi halka kuwo kalena ay ku doodaan in wakhti badan uu halkaasi kaga lumo ay wax ku qabsan lahaayeen arrimahaasi waxaa isku soo xooraamisay warbixintanna ku eegeysa faadamo yaasiin jaamac oo boosaaso joogta inkastoo tirada gabdhaha soomaaliyeed ee isticmaala internetka ay ka yar yihiin wiilasha marka loo eego dhinaca fursadaha wakhtiga iyo shaqada ayaa haddana gabdhaha soomaaliyeed intooda isticmaashaa waxa ay kaga faa'iidaystaan horumarinta aqoontooda dhisitaanka qoysaskooda iyadoo gabdhuhu ay si weyn xoogga u saaraan arrimo la xidhiira u diyaargarowga hooyanimada iyo sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen rajada mustaqbalkooda sida ay v o eeda u sheegtay deeqa maxamed axmed waxaan isticmaalaa facebook waan isticmaalaa oo asxaabta iyo qorba joogto dhanka asxaabteeda qaraabadii dhan walbaon kala isticmaalaa sidoo kale waxaan u isticmaalaa markaa duruusta iyo maxaa la dhahaa yani buxuuda la iisoo diro ayaan ka raadsadaa taasoo saaid iigu saacida sidoo kale waxaan yani ka baartaa yani dhacdo walbo joogto u dhacda oo caalamka maanta waa meelaha yani ugu fiican oo yani sida- oo warka laga helayo yani dhanka cunto kariska oo kale dhanka isqurxinta oo kale webab eh, iyo pages oo dhan oo ka hadlaya ama ka- lagaga sheekeynaya ayaa jirta meelahaasoo dhan falanqeyntaas lagaga bixinayo saaid baan u xiiseeya waana galaa say horumarkayga ay ugu dhista maadaama inan baan ahay yani howlo badan baa layga sugayaa dhanka guriga dhanka inannimadeyda yani maadaama yani waxa layga raba inaan nafteyda dhiso inaan aan hadhow caruurteyda san ku barbaarin lahaa san maxaa la dhahaayen aan aan dhan walbo iga iga faa'iideysaa oo maxaa la dhahaa, nolosheeda aan ku dhisay haddaan inan ahay maanta Een, ragga iyo dumarka markaad fiiriso internetka yaa isticmaal badan gabdhaha iyo wiilasha horta haddaan anigu qadka aan si fiican u galay weliba facebooka maanta dhalinyaradu saaid u xiisaysaay haddaan taa ka dhaco een, waxaan arkayaa een, dhalinyartu si fiican u isticmaasha rag iyo dumarba een, saaidna waxaan u dhihi karaa een, waqtigaas oo kale raggaa ku badan habluhu jaanis badan male weliba hablahan dee maanta waqtigan soomaaliya la joogo way iska ciriir badan tahoo dhan walba een, dumarkii howl bay ka qabanayaan gurigiibay ka shaqaynaysaa macquul ba yani inayna qaarkood dheyli u gelin oo isbuucii one day ay galaan ha hal mar ay galaan waxaan ahay faadumo cabdiraxmaan samater faaduma ma isticmaashaa een, internetka si wanaagsan oo aad ayaan u isticmaalaa waa waxyaalaha badan ayaan ka markii assignmentya lasoo diro oo kale ayaan isku dayaa inuu iga saacido oo waxyaala aan ka barto dhinaca waxbarashada ayaan halkaas kaga taageeraa dhinacyada kalen facebook ama twitterka waxyaalahaas oo dhan waa isticmaala si aan ogala xiriiro dadadka kala duwan oo aan relativeka ila ah oo aan rabo inaan la xiriiro ama aan kala wada hadlo asxaabteyda tiro badan oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo haasaa wadoon ah oo ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayay u suurto gashay inay ku unkaan ama ay aas-aaska ugu jeexaan internetka dhisitaanka qoysas soomaaliyeed maxamed jaamac cismaan shibiin ayaa ka mid ah dhallinyaradan Een, anigoo dalka dibadiisa jooga malaysia ayaan hadda ka hor waxaa dhacday waxaan isticmaali jiray bahal yada baltog baltog waa uu ka duwanaa sida bahalkana in hadda internetka website-ka la isticmaalo facebooka baltogaas waxaan iska barnay dad badan Een, waxaan ka ahaa member aad u xoog badan oo inta badan laga qadariyo kadibna waxaan iska barnay gabdho badan waxaa dhacday inaan mid ka mid ah aan ka guursaday waxaa dhacday inay markaas aan ishelnay oo aan ku guulaysanay guurkii halkaas aan wax ka dhacday een, khayr iyo wanaag dhinaca qoyska dhismo oo kale saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa dhinaca burburka wuxuu ka qayb qaataa waa waxyaalaha ugu fudud oo burburiya qoyska meesha aduu brandada ku isticmaalaysa iyadoona ay qolka dhexdiisa ku isticmaalayso laba magac oo kala duwan aad isticmaalaysaan halkaasna kadib markii aad xoogaa sii sheekaystaan ay dhacdo inay is aragtaan kadibna ceeba ka timaad waa dhacdaa aamin darro kalsoon darro gurigaas oo baaba'a inta badan dhalinyarada isticmaasha facebooka waxa uu wakhtigu kaga lumaa arrimo badan oo runta ka fog haddaba sidee dhalinyarada arrimahani u saameeyeen maxayse kaga gaashaaman karaan mustafa maxamed maxamuud baa ladhaa walaal waxaan dhihi karaa internetka horta gabdhaha iyo wiilashu way wada isticmaalaan laakiin aniga waxaan qabaa in wiilashu u badan yihiin waxaa laga yaabaa inaad waqtigaagii sanad iyo dheeraad ku dhumiso oo nin la sheekaysanaya oo rag badanoo waxaa jira eh, adiga shaashadaa waxaa lagu soo saaranayaa sawir yaroo qurux badan hadalla qurux badan baa lagu oranayaa waaba iskaga qabsanaysaaba marka timekiina wuu kaa dhumay wixii aad raadinaysidna ma aadan helin dhinaca kale waxaa laga yaabaa inay qof yar iskaga kaa dhigto inay ku dhahdo waxa weeye eh, eh, qof yar baan ahay sawir fiican kuusoo dhigto hadhow markaa meeshii tegtidna ama aad is aragtaanna qofkii qof ka gedisan aad aragtid runtii marka waxay noqonaysaa weji kabax dhalinyarada waxaan dhihi lahaa qofkaad la xiriireysaan iska hubiya Een, bahalkan eh, facebooka la dhahona si fiican u isticmaala waxaan jeclaan lahaa oo anigu dhiiri gelin lahaa dhinaca xiriirka markay timaado xiriirku inaad physical contact qofka aad la samaysid oo toos ula xiriirtid bay ku wacnaan lahaa laakiin haddii laga fursan waayo oo laba qof oo kala dheer oo kale oo matal qofna yurub joogo qofna soomaaliya joogo waxaan jeclaan lahaa dadkaasi inay si fiican uga fiirsadaan magacayga waa cabdulaahi ciise saalax waxaan dhallinyarada odhan lahaa aanu ka faa'iidaysanno aaladan hadda casriga ama internetkan ama horumarkan la gaaray aan uga faa'iidaysanno dhinaca aqoonteena inaanu ku kordhinno oo aan aqoonteena kor ugu qaadno iyo xagga wanaagga aan uga faa'iidaysanno laakiin in badan dhallinyaradu aysan ku mashquulin oo aysan waqtigooda ku dhuminin inay facebook ku mashquulaan iyo waxyaaba sidaasoo kaleeta oo aan wanaagsanayn isticmaalka internetka ayaa dhalinyarada soomaaliyeed qaar badani waxa ay kaga faa'iidaysteen horumarinta aqoontooda iyadoo tiro kalena ay kaga habsaameen waxbarashadoodii iyo shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso geesta kalena qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada nairobi ku sugan ee soomaalida ah ayaa sheegaya in gabdhihii ay isku faca ahaayeen ee magaalada la joogay ay ku mashquuleen ama ku mashquulsan yihiin adeegyada internetka oo ay kala sheekaysanayaan rag meelo durugsan jooga taasina ay wiilasha ku keentay in ay waayaan ama ay yaraadaan gabdho ay la sheekaystaan haddaba wariyaha v o khadar maxamuud xareed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan arrintaas ku eegaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ayaa sheegaya inay soo wajaheen caqabado ku aadan dhinaca hasaawaha amaba shukaansiga ee dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha ee xaafadda isliya ayagoo arrintaasi u sababeynaya isticmaalka adeega internetka oo ay sheegeen in gabdhuhu ay aad ugu mashquuleen kaasoo ay dhallinyarada wiilasha ah ay sheegeen inay caqabad ku noqotay arrimihii hasaawaha wiilasha iyo gabdhaha walaal assalaamu calaykum anigoo ah xasan yare waxaan ka caban jooga magaalada nairobi waxaana ka cabanaynaa niyo gabdhaha hadda maanta la shukaansadayey maanta gabdha la shukaansada anugu ma arkaba internet iyo balaayo unbay habeenkoo idil ku jiraan guriga unbay ku mashquulsan yihin internetkaas unbaa habeenka dhan la fiirini waxa weeye nin baa soo meel u jira la gerinayn unbay la hadlaan aniga waxaan nala hadlaan magaran laanahayba marka waxaad dhibaato ku qabtaan dhinacii hasaawaha ama shukaansiga gabdhaha ha ha arrinta u aananaysaan arrintan waxaan onaynaa dee adduunyada hadda maaragtay internet iyo telefoon laga galo dee xaafadii yaallo wax walba maxaan ku rahda egaasaa noo sababaayo aniga awlan waxaan arki jirin dadka caadiga loola sheekaysto oo qofku isagoo joogo meel kale ku maqneenoo oo nidiis meel kale jirin oo caadi loola sheekaysto aan arki jirnay hadda waxa weeye balaayo nin meel uu joogaan la garanayno sawir u saaran baa caawa idin lala hadlaaya waxooda garanaynin ninkaasaa la aaminsan yahay anaga waxaan nahay waxba lagama ogaba haye laakiin adduunkii hadda wuu sii horumarayaayo digital ama internet aaladaha casri baa soo kordhay maxaa ku jaban in dee aada la jaan qaadaan oo idinkana haddii dee gabdhihii aad ku eedeynaysaan in internetkii ay u bedeleen dhinaca shukaansiga inaad halkaa idinkuna isticmaashaan maya maya aniga koley arrintaas waan kasoo horjeedaa maxaan ku rahdayo gabdhaha waxa weeye nimankan dibadda jiroo beenta u sheegaayo waxaan leeyahy gabdhaha dalka jooga wiilasha dadka jooga la sheekaysta internetkan baasoo habeenka lagu jiro iska daayaan dhela aniga saameyn weyn bayna weyesha saameyn weyn because gabdhihii waxayba ku mashquulsan yihiin ba dadkaas dibadda jira anaga maaban arkayaanba ha saameyn weyn bay nagu leedahay bismillahi magacaygu waa barre cali runtii horta xasaabaha ama shukaansiga qofba siba u arkaa aniga horta nin wajahaantiisa deer horta niyar baa nahay laakiin xasaabada ama shukaansiga dhalinyarada hadda joogta aniga wax badan baan kaga duwanah aniga dhaqanka horaan haystaa aniga dhaqanka hore wuxuu ahaan jiray gabadha hadday baadiyo joogto in toosh la qaato oo habeenka nimin isku raacaan oo guriga horig loogu tago oo lasoo bixiyo oo banaanka la geeyo oo markaas halkaas lagula hasawoodo ama lagu soo shaqaansado oo lasoo celiya in oo agrimenta guriga la galan horta waqti qaadan jirto gabadh in dhowr jeer lagu soo noqdo oo rag badan ay maarta kusoo raacaan ahaan jirta hadday magaalo joogtana ahaan jirta gabadh gurigooda loogu imaado oo markii ninka wiilka gurigooda imaado halkaas banaanka guri loo dhigo oo halkaas ay wiilka gabadhi ku sheekaystaan oo shaha ku keento oo iyadana ay maarata gamar ku fariisato oo waalidka uu yani meel iska marayo wax maarata dhaqirna aysan jirin ana horta kaasaan aaminsanahay hadda xadalkan shakhsi ahaantayda shukaansiga magaalada waan iska dhaafayba aniga markaan tuulooyinka jira ama aan baadiyaha aad ama meelahaas ma wax shukaansadaa sababta kan hadda magaalada meel aan ka bilaab maba garanayo wifi waxay ka saa karaan markay yihiin laba qof oo isqabta ama laba qof oo ballan ka dhexeeya laakiin laba qof oo isku cusub oo hadda ii kow eh ama qad iska baratay i don't know wax oo oo maaragtay mar walba laskaga mashquulsanaanaya ma garanaya sababto aniga hadda daan gabar maanta qad ka barta oon idhaahdaa waan ku mashquulsanaanaya oo shaqada iga mashquulisa oo camaliyada yani iga mashquulisa biritool waxay u noqon kartaa qof la qaba midda kale marka beensaa fara badan runtii waxaa laga yaabaa inaad gabar qad ka baratid sawir kalaa u saaranba sawir kalaa u saaran oo gabar kale ay leedahay sawirada gabadhaas kale bahaysaa way kuu soo dire adiga meel fogaa joogtaa qadqad cabaar kala xiriirtay gabadhii adiga bini aadan baa hatay qalbigaa jeceyl baa gale berri markaa hadduu imaantid qofka qofkii ma bahaba waa qof kale
cabdiqaadir ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada xaafadda isliya ayaa waalidiinta soomaalida ku dhaliilaya in gabdhuhu ay ku qasbeen inaysan guryaha ka soo bixin oo ay la hasaawaan rag kale oo qurbaha ku nool si ay u helaan nolol ka duwan midda ay ku nool yihiin gabadha markii reerka lagu arko oo dhaqankii hore gabadha markii reerka ay joogto lagu arko waxaa loo imaan jira waalidkeedaa loo imaan jira wiilkasoon gabadha hooyadaad garanayn aabeed garanayn buu dhihi jira dee gabadhiinaasaan rabaa inaan la sheekaystaan rabaa waxaan rabaa inaad fasax iisaysaan guriga inaan imaado si sharaf la oo gabadhana sharaf ugu jirto wiilkana sharaf ugu jira gabadha ayaa lagu wada sheekaysan jira haddii warqadda isu qoraayeen haddii dad laga warqabo oo labada qof waalidka ka warqabaan oo gabadha hataa laga jeekareeyo wiilka inuu nin dhaqan iyo wanaag u joodaya yaa guriga loogu imaadi jira hadda waxaa soo batay waxyaalaha la dhahaa social mediaga said loo isticmaalo Eh, gabdhihii aniga waxaan taa u qabaaba inay waalidiinta ay dhibka ku leeyihiin waayo cunuga waad dashay waad koraysay waxaa la rabaa meeshuu ku dambeya inaad ka warqabtid sometimes waxaa arkaysaa ilmo yaryar oo dhowr iyo toban jiryaal saddex iyo toban jiryaal oo kuryaal caawa dhan qadka ku jiro qadka ku jiraan gabdhay ballaminayaan gabdhihii way- caawa gabar bay baranayaan way shukaaminayaan qadkii bay ka ballaminayaan magaalada ay joogaan hadday joogto way way- magaalada bay korshe meeshay ka joogaan qof weyn sawirkiisa usoo diraya mase nin la lashay mase qof uu facebook sawirkiisa kasoo qaada usoo diraya sawiro usoo diraya wuxuu leeyahay waa aniga uu leeyahay markuu beri gabadhi ballamiyo oo meel soo istaajiyana wuxuu waa cunug yar oo hadde uu isku soo agstaaga laantana nin weyn bay maanta dhan raadinaysaa Eh, horta taas waxaa weye eh, dhibka horta bahalka eh, uu leeyahay social media horta waxyaalahaas ugu mid eh. eh dhibka kale oo waalidiintana ayagana ay la kulayin waxaa weeye eh, qofkan waad dhashay waad korisay waqti baad ku bixisay inaad ka warqabtid meeshuu uu ku joodo iyo meeshuu uu ku socdo waa inaad ka warqabtid maxaa ka jira nio noorebe laba shay baa ka jirta dhibka jira horta waa taas Eh, aniga horta gabdhaha bisata eedda ma saaraayo Eh, wiilasha laftooda laftooda eedda dhib bay ku leeyihiin waayo ayaga laftooda waxaa ka mid ah most of time noorebe dhallinyarada joogta inta inta qaarkood ma shaqeeyaan waxay u shaqeynin waxaa weeye raganimo xumo ma aha Aa, waa kulli waa dad buufs ku jiro oo wada maskaxdooda ay fadhinin wey hataa qof waxaa laga yaaba waxa inuu bartay eh, ilaa iskuul ilaa jaamacad ka baxay oon awood aan u lahayn inuu shaqaysto oo macnaha maanta wax qabsada inuu jirin baa laga yaaba waxaa keenay niyadiisaan meesha ku xirneenba maba aaminsanaba inuu meesha wax ka heli karo wuxuu aaminsan yahay hadduu maanta yurub iyo maraykan iyo canada tago inuu isbedelayo wax walba qabsan karo horumar samayn karo development wax walba uu samayn karo taas ayuu aaminsan yahay ayaga laftooda inay gabdhaha eedeeyaan ma aha waxaa weeye faste waxa soomaalida waxay dhahdaa laga arka ushiis lagu tumaa marka qofka eh, asagii baaba samaynayo inuu gabadha la eedeeyo maaha marka gabadhiina marka waxaa laga dhaadhiciyey nolosha nolol ka fiican baa jirto nolosha nolol ka fiican haddee meesha haddaan isku guursanno laba qaban isma qaaday soomaalida ku mahdaa haddee anaga waxaa ma qaban karna kan wey walaal adigana dhinacaad u shaqa tag annaga dhinaca annagana aan u shaqa tagno marka dhallinyarada labada dhinacba waxaad leedahay meelahaas la haystaan dibadaha labada dhinac meelaas la haystaan dhibka weliba gabdhahiina dhib baa u imaaday wiilashan dhib baa u imaaday khadar maxamuud xareed v o a nairobi waa tahay aad buu mahadsan yahay khadar dhegeystayaal waanu isku soo laban doonaa goorow qodobo kale ayaa idinku soo maqanoo ciyaarihii ay ku jirto hase yeeshee dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanka maxamed ciro heesiisii qalbiga samriya ku sugaya
qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba halkan kugu soo haykeli waxaan ku saba saba xasuus qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba halkan kugu soo haykeli waxaan ku saba saba xasuus adoo iga maqan sanado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu gayaag xubbiga siiya tixgelin adoo iga maqan sanado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu gayaag xubbiga siiya tixgelin intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaala intaa ka badan naftaaniga sii sanay inta intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan naf qoftaan lafta iga siisanay labada kalgacaylka siman axadigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsada labada kalgacaylka siman axadigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsada anaa muxubaday sida tiyo anna muxubadda seetiyo heestaas maxamed axmed bakaal ciro haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinac ciyaara wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur bukhaari
aan ku horeyn ee xalay waxaa dhacay kulan xiise lahaa oo ka tirsanaa is-aragga koowaad ee wareega semifinalka koobka horyaalada yurub ciyaartaasi waxay dhex martay kooxaha monaco iyo yuventus oo ka kala dhisan talyaaniga iyo faransiiska haddaba natiijada kulankaasi ayaan waxaan goordhoweed kala sheekaystay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo daawaday ciyaartaasi nuur haddii aan ku hormarno ciyaartii xiisaha badnayd ee xal dhex martay kooxaha monaco yuventus labada kooxood ayaa siyaabo kala duwan dadka ciyaaraha ka faallooda ay uga hadlayeen dhanka monaco ciyaartooy aada u da-yar oo wacdaro ka muujinayay koobkan qaramada ee koobkan la yihahdo champions league ayaa si aada looga hadlayay halka yuventus ay haade ay ahaayeen xidigo rugcadaay oo weliba ee wiilashii layaabka lahaa emerson ee s- meel soo mariyay marka ee, dad fara badan maadaama monaco gurigooda lagu dheelayo waxay islahaayeen monaco ayaa ciyaartan badinaysa laakiin sheekadu sidaa ma noqon kooxda yuventus ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee guain ayaa laba gool u dhaliyey oo labadii qaybood ee ciyaarta ayuu marba mid dhaliyey halkaasi kooxda yuventus waxaa la odhan karaa hadda inay bandar jiifto oo gurigeeda markay ku noqoto toddobaadkan dambe ee soo socda kulanka ay la ciyaarayso kooxda ee monaco lugta dambe in markaasi ayba lug la sii gashaba ciyaartii finalka ayaa la odhan karaa waayo laba gool oo aad ku dhalisay guriga kooxda kale way adag tahay in koox ay ka timaado marka eh, ciyaartan waxaan u malaynayaa marka dhinac kasta la eego Juventus waxaa la odhan karaa nuuro waxay usoo gudubtay ciyaaraha kama dambaysta ee Champions League Ee, waa sidii aad ku saadaalisay ee, sheekadeennii tan ka horreysay ee aan ku falanqaynay ee, inta aanay dhicin ciyaarahan mascadow ee, ka waran real madrid iyana waa ay soo baxday ee, ma la dhihi karaa marka finalka waxay u eg tahay inay ciyaari doonaan yuventus iyo maaragtay kooxda real madrid oo horena hadda ka hor ay isugu dambeysay final ee, sidan oo kale ah ee, sanadka kun iyo sagaal boqol ee, sagaashan iyo sideed Eh, horta nuurow marka laga hadlayo ciyaartan kubadda cagta waa iska mucjiso oo waxaa laga yaabi karaa in waxyaabo fara badan oo hadda aan la ogeyn ay dhici karaan laakiin natiijooyinka soo baxay marka la eego ima muuqato qaab lagu celin karayo eh, yuventus ama real madrid labadan kooxood haddaan si u fiirino kooxna waa kooxda difaaca iyo dhexdeeduba ay adag yihiin ee yuventus oo dad khuburo ah oo weliba qaarkood ee, koobka adduunka ay ku guulaysteen ee, markii uu talyaanigu qaadayay labada kun iyo lixdii ay weliba ciyaarayaan sida buffon iyo clini sidoo kale difaacan kale banuuji la yidhaahdo waa ninka aad ogeedo guardiola ku tilmaamay ciyaartooyga ugu jecel yahay dunida inuu yahay halkaasi waa halkaa dhinaca kale real madrid xidigihii b b c ee benzema ee bel iyo ronaldo ayaa iyaguna halkaasi socda cristiano ronaldo marka waxay noqonaysaa ciyaar kama dambaysa oo ay labadaa kooxood iskaga imaanayaan oo weerar iyo difaaca Eh, waxaan u malaynayaa sanadkaa sanadkii la yaabka inuu noqon doono yuventus markii ugu horreysay koox talyaaniga in muddo ay koobka qaadi doonto haddaan wax kala iman aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo igaga warramayay faahfaahinta kulamadii xalay ee tartamada eurube league iyo uefa champions league xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta
waa tahay nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay bal ismaaciil oo dhinacayga fadhiya aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodob ka mid ah qodobadii warka ugu waaweynaa mahadsan jamal agaasimaha f b i da james comi ayaa arbacadii shalay sheegay in ay yara dhibayso in loo maleeyo in hay-addiisu ay saameyn ku yeelatay guushii doorashada madaxweyne trump kadib markii uu dib u furay baadhitaankii lagu hayay qofkii la tartamayey trump oo ahayd hillary clinton ka hor maalmo xilligii doorashada la filayey in la qabto dhinaca kalena murashaxiinta doorashada madaxtinimada dalka faransiiska ayaa xalay isku waajahay dood aada u kululayd oo socotay laba saacadood oo si toosa loogu daawanayay telefishinada
waa tahay ismaaciil aad baad u macsan tahay dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno fanaanada nimco cali migil ayaan soo qabanayaa hees ay ku luuqayso
codkaas nimco cali migil waxa ay ugu dambaysay idaacaddayadii duhurnimo ay si wada jir idinkala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh jacaylka todobdhabanaya wadnaa dacalkiisa ayaa